halkaana waxaynu kaga gudubnay fain kaana baynahumaa hadday dhexdooda tahay maxay yani fain kaana baynahumaa mas'alada maydka labaad iyo nasiibkiisii uu ka qaatay mas'aladii hore muwaafaqatan hadday ka dhaxayso duriba waxaa la dhufanayaa wafqu mas'alati maydka labaad masaladiisa wafdigeeda oo aynu hi imka lixday haydoo laba ayuu masaladii hore ka qaatay saddex ah halkuu ka waafaqay waa nifoo waa saddex saddexdaasaa fii mas'alati alawali lagu dhufanayaa waay wa ilaa haddaba haddii kale muwaafaqi kama dhaxayse muwaayana ka dhaxaysa tabaayun baa ka dhaxeeya xagga tabaayunka iyo tawaafuqumaana la ysugu fiirinaya hadday sidaa tahayna wuxuu yidhi kulluhaa masalada labaad ayaa fiihaa tii hore lagu dhufanayaa masalada labaad ayaa tii hore lagu dhufanayaa waayo tanna misaali wuxuu yidhi odaybaa geeriyooday wuxuu ka tegey zawja xaaskiisii talaata baniin wa bint saddex wiil iyo idan iyo islaantiisii masalada markaad saa u eegto waayahay intaynan hortu aynan kaa eegin ayaa waxaa inantii ayaa dhimatay waxay ka dhimatay hooyadeedii iyo saddexdeedii walaal ayay ka dhimatay haddaba labada masale mid walba gaarkeeda u dhis markaynu mid walba gaarkeeda u dhisno ayaa waxaa maxaa faral ku jira masalada markay zawje iyo saddex wiil iyo inan tahay inantu soo mis maaha maanta maxay noqonaysaa casaba wey waayahay zawjadu maanta waa rubuc soo maa waa dumur marka iyadun ba waxay dufarada ku jirte sideedun mislada ku ayadu bal hal bay walwaalatay saddexda inan waa lix hablood inantuna waa toddoba toddobadaa soo hadhay ayuunbaa midba mid inankiina laba qaadanaya inantina mid qaadanaysaa inantii markaa waa ta dhimanaysa ee maxay masaladaa hore ku leedahay xabad bay ku le xabaddaas iyay markaa ka halaabay ka soo gudub waxaad u timaadaa masaladii labaad hooye iyo saddex walaal inantii waa ta dhimato hooye iyo saddex walaal bay ka tag hooyadu maxay doonaysaa maanta tul tul soo ma oo maxaa yeelay ikwaa joogta walaalo tacaduya maanta jooga waayahay lixdaasaad markaa masaladii ku dhasaysa lixdii markaad islaanta xabaddeeda siiso walaalihiina shan ayay ayaguna helayaan halkaasay ku dhantayso maa lixdaa ma jab baa ku jira jab baa ku jira waxay ka jabantahay walaalaha waayo waa saddex iyo shan saddex iyo shan markaasi siaan isuguma qaybsama maxaa markaa xaaladeedu maxay ahayd markay taas oo kale oo masalad u jabto waa in laysu eegaa waxaynu sheegnay ru'uustii oo saddex ah iyo tihaamtii oo shana maxaa nidhi maxaa ka dhexeeya tabaayun markay tabaayuntana maxay ahayd cadaadu ru'uustao dhan in la qaado masaladii lagu dhufto waaye saddex baad ku dhufanaysaa markaad lix sideed iyo toban sideed iyo tobankaas ayay ka ansaxaysaa haddaba waxaad isu eegaysaa uun mas'aladii hore waxay ka qaadatay bintadu iyo masalada labaad halay ka ansaxday maxay ka qaadatay masaladii hore hal midh bay ka qaadatay masaladan masaladeedina imisay noqotay sideed iyo toban tabaayun baa maxaa ka dhexeeya maxaad markaa samaynaysaa inaad masalada labaadoo dhan qaaddo oo aad ku dhufato masaladii hore sideed iyo toban qaadoo waxaad ku dhufataa sideed soo saar boqol iyo afar iyo afartan waa boqol iyo afar iyo afartanka boqol iyo afar iyo afartankaasa haddaba jaamicada noqonaya tii horena maxay ahayd lix iyo soddon bay ayana ahayd markaa wuxuu yidhi haddaba famaa balaqa wuxuu gaadhay saxataa minhu labadooduba ka ansaxayaan bal haddaba aan halkaa ku yar celin haddaba wain lam yanxasir haddaanu koobmin irtuhu dhaxalkiisu maydka laba dhaxalkiisu fil baaqiina kuwa soo hadhay kuma koobna ow ama in xasara waa koobmaye wakhtalafa waxay iskhilaafay qadarulistiqaaqi mudashada qadarkeeda bay iskhilaafay markii hore zawjo sudun wax ku dhaxlayse markii dambena maxay noqotay hooyo sudus wax ku dhaxlaysaa fa saxiix mas'alat alawali ka hore masaladiisa saxiix yeel ثم مسألة ثانية كلمات مسألة صحيحية ثم إن انقسم هدو قيسنا نصيب الثاني ما كلمات نصيب كيسو من مسألة الأول وكقاطي على مسألة هدو قيسنا فذاك كويان oo waxa weeye uktadii shaqiiqada ahaydee labada qaadatay ee uktada shaqada iyo bintada ka dhimatay masaladii hore waxay ka qaadatay laba masaladeeduna labay ahayd way isu qaybsameen waa ilaa haddii kale nasiibka maydka labaata hore ka qaatay masaladiisa uma qaybsamayo waa adeegaya fa in kaana baynahumaa dhexdooda hadday tahay dhexdoodii mas'alada labaad iyo nasiibku maydku masaladii hore ka qaatay muwaafaqatun baa ka dhaxaysa duriba wafqu mas'alatii masaladiisu halkay ka waafaqday nasiibkiisa oo masalada hore ka qaataa fi masalati lawali lagu dhufan oo waa halkaynu nidhi dee waa waqtadii noo makaydee labada qaadatay ee masaladeedina ay lix noqotay ee aynu nidhi markaa lixdeeda lixdooda oo masaladeeda ah wafqigeeda oo nisbay ka waafaqdeen saddexa ayaad masaladii hore ku dhufan waa halkaa waa ilaa haddii kale oo aanay waafaqinay tabaayun dhaco kulluhaa dhammaanteed masalada labaad oo siddeed iyo tobankii ah ayaad fiihaa masaladii hore oo siddeediya ku dhufan famaa balaga wuxuu gaadho darbigaasi ayay saxataa labada mas'alaba ka ansaxayaan minhu xaggiisa labada mas'alabaasay ka ansaxaya halkaa labaadna waxaa la yidhaha jaamica la yidhaahdaa waa masalada labaad ee kulminaysa haddaba inta yarna u fiirto waa qaabkii haddaba jaamicada loo qaybsanayay markaad dabadii maydba isku soo darto ee aad dabeete masalo qura u samaysay siday u kala qaadanayeen ayuu halkan inooga hadlaya wuxuu dhi haddaba uma intaa dabee man lahu shay-un qofkuu shay u sugnaaday min aluulaa masaladii hore qofkii wax ku lahaa akhada u qadan madruuban iyadoo loogu dhuftay fii maa duriba fiihaa wixii lagu dhuftay iyadoo loogu dhuftay masalada hore ciddii wax ku lahayd masaladan wixii lagu dhuftan baad ku dhufan waman lahu shay-un min ataaniya masalada labaad kii wax ku lahaana akhada wuu qadan madruuban isagoo loogu dhuftay fii nasiibi taani maydka labaad nasiibkiisii min aluulaa u ka qaatay waa markay tabaayunka tahay aw fii wafqihi ama iyadoo wafqigiisa loogu dhuftay in kaana bayna mas'alatihi iyo wa nasiibi wafqun hadduu udhaxeeyo haddaba masaladii aynu qaybinno waxaynu nidhi laba ayeeyo iyo wakto shaqiiqa iyo wakto liaba iyo wakto liuma maxaynu masaladu lix bay marka hore ay kownkamaysaa labada jadda mid bay qaadanayaan wakto shaqiiqana saddex bay qaadanaysaa habkina mid bay taliyumkina mid bay qaadanaysaa labada ayeyii ka jabantoo tawaayun baa ka dhaxeeye cadad ru'uustooda ku dhufa masaladii lixoo labiyo toban bay ku noqotay labiyo toban markay ku noqotay labadii jeedana waxaad sisaa labo min hal sii uktada sheeqana lix sii uktada liabkaana laba sii uktada liumkaana laba sii uktadii liumkahayd baa haddaba dhimatay walaashii xagga hooyaa dhimato waxay ka dhimatay ayeydeed iyo laba ukto oo shaqiiqaa iyo ukto liuma intaasay ka dhimatay masalada labaadna maxaynu nidhi lix ayay iyaduna ka dhismaysaa labada ukto ee shaqiiqadii waxay qaadanayaan sulutaano afar ah jadadu waxay qaadaysaa sudus oo halaa uktada liumkina waxay qaadaysaa sudus oo hala ah masaladii halkaasay ku dhammaanaysaa marka haddaba laysu eego uktada liumkaahi masaladii hore waxay ka qaadatay oo laba ah iyo masaladeeda oo lix ah waxaa ka dhexeeya baa tawaafuq binis mas'aladeeda niskeed oo saddexa qaado masaladii ku dhufo masaladii hore labiyo toban lagu dhuftay lix lix iyo soddon haddaba waxaynu leenahay qofkii masaladii hore wax ku lahaa waxa masalada lagu dhufto in ugu dhufo masalada imka maxaynu ku dhufannay saddex cid alle ciddii masaladii hore wax ku lahayd waxaad ugu dhufataa saddexdaa labada jadda maxay masaladii hore ku lahaayeen laba saddexdan ugu dhufo lix uktada shaqiiqadii masaladii hore maxay ku lahayd lix bay ku lahayd lixdaasu saddexdii ugu dhufo siddeed iyo toban uktada laabkii masaladii hore maxay ku lahayd labay ku lahayd ayana labadii uun uktada uktada limhaa ka reeb waata dhimatee uktada liabkaa labay ku lahayd ayana lix bay u noqotay marka maxaynu haynaa lix iyo lix labiyo toban iyo siddeed iyo toban isugeed waysa ha lix iyo labiyo toban iyo sideed iyo toban waa soddon soo maaha waxaynu nihi ciddii wuxuyna yidhi fama uma man lahu shayun min alula akhadahu madruuban fima duriba fiiha saw taa maydaan fahmin saddexdii un baynu ugu wada dhufanay waman lahu shayun min ataaniya ciddii masalada labaad wax ku lahayd akhadahu madruuban fi nasiibi taani min alula masaladii hore maydku wuxuu ka qaatay ayuunbaad ugu dhufan haddii ay tabaayun tahay weeye haddii ay tawaafuq tahayna xagga kalunbaad iska taagio tihaamtiis inaad wafqigooda intaad u celisaan baad ugu dhufanaysaa haddaba masaladii hore muxuu ka qaatay maydku laba saw may hayn isagii masaladiisuna saw ismay tawaafuqin oo nis iskamay tawaafuqin haddaba tihaamtiisina intaad nis u celiso hal ah qof waliba oo masaladan labaad wax ku leh halkaasuu nugu dhufo halkaasuu nugu dhufo maxay jaddadu masaladii labaad ka qaadatay hal hal soo may hayn sudus bay lan haydeen halkii un hal ugu dhufo hal bay qaadatay ukhtaanka shaqaankii maxay masalada labaad ka qaateen afar oo sulutaan ah afar taasoo halkii ugu dhufo afar bay ayna qaateen ukhtaan loomkii masaladii labaad maxay ka qaadatay hal ayana halkaasuu nugu dhufo marka halkan dambana maxay noqotay lix halkii kalena maxaad ku haysay soddon soo ma hayn lix iyo soddonkii saasay kugu dhan yihiin marka imka maxaynu nidhi waxaan uma man lahu shayun min alula akhadahu madruuban fima duriba fiiha waman lahu shayun min athaaniyati kii masalada labaad wax ku lahaana akhadahu madruuban fi nasiibi taani min alula kamaynaan miisaalin laakiin waxaynu miisaalinay ow fii wafqihi in kaana bayna mas'alatihi wa nasiibihi wafqun hadduu ka dhaxeeyo waxaanu idhi xagga kale un iska taag oo markii hore xaggan masaladaynu iska taagno lixdii halkaas baynu tawaafuqeedii nis u celino saddexdeedii iyaynu ku dhufanay iminkana xaggeeda istihaamteeda intaad marto labadeedii un mid ka dhigo qofkii masalada labaad wax ku lahaaba halkaasuu nagu dhufo lix iyo soddonku saasay ku buuxsamayaan bal tii kale haddana u kaalay ta labaad ayadu waxaynu nidhi waa zawja iyo saddex wiil iyo inan ayaynu nidhi weeyaan masalada marka hore markaa sideed baynu ku dhisnay zawjadu waxay qaadatay hal inankii walibana labuu qaatay inantiina hal bay qaadatay inantaasaa markaa dhimatay waxay ka tagtay hooyadeed iyo saddex walaal ayay ka tagtay masaladeedii ayana maxay noqotay baynu nidhi lix bay markii hore noqotay hooyadii waxay qaadatay ul sudusoo hal ah shan baa saddexdii wiil ku soo hadhay tabaayun baa ka dhexeeya baynu dhee saddexdooda cadowruustooda intaad qaado lixdii ku dhufoo siddeed iyo toban ayay ku noqotay siddeed iyo tobankii haddaba u qaybiyo hooyadu siddeed iyo toban waa imise suduskoodu waa saddex meelooda min lixa saddex bay noqoto hooyada saddexdii maxaa soo hadhay shan iyo toban shan iyo tobankaa soo hadhay saddexdii wiil min shantii waxaynu haddana isu eegnay maydka labaad oo inan tahay masaladii hore waxay ka qaadatay oo hal ah iyo masaladeedii labaad oo siddeed iyo toban ah waxaanu idhi tabaayun baa ka dhaxeeya masaladeeda oo siddeed iyo toban ah masaladii hore ku dhufo ee siddeed tahay boqol iyo afar iyo afartan bay noqotay maxaynu markaa doonaynaa waxaanu leenahay qofkii masaladii hore wax ku lahaa akhadahu madruuban fiima duriba fiiha wixii masalada aynu ku dhufanoo siddeed iyo tobana oon qof walba ugu dhufo dib ugu noqoo zawjadu maxay qaadatay hal bay qaadatay halkii siddeed iyo toban ugu dhufo siddeed iyo toban bay noqotay ibni waliba muxuu qaatay labuu qaatay siddeed iyo toban ugu dhufo lix iyo soddon halkaa inoo jooji haddaba intaa isu gee saddex meelooda min lix iyo soddona waa imsaan boqol iyo boqol iyo siddeed miya boqol iyo siddeed halkaa iyada boqol iyo siddeedda inoogu xig saddexda soddonaad waa sagaashan saddex meelooda min lixna waa imsaan siddeed iyo toban marka waa boqol iyo siddeed soo maa boqol iyo siddeedka halkaa inoogu hay waxaynu markaa nidhi waman lahu shayun min alula akhadahu madruuban fiima duriba fiiha soo taa kamaynaan bixin ow waxaynu nidhi ama waman lahu shayun min akhadahu madruuban fi fi nasiibi taani min alula waman lahu shayun min athaaniyati bay noo hadhay ciddii tan labaad wax ku lahayd wuxuu qaadan ma akhada uu qaada madruubay sabab lagu dhuftay fii nasiibitaani min al-ula maydku masaladii hore wuxuu ku lahaa maydka labaad masaladii hore muxuu ku lahaa hal quru ku lahaa halkii uun haddaba waxaad ugu dhufataa intuu ka qaatay masaladii masaladii labaad ee sideed iyo tobankayd hooyadu maxay ka qaadatay saddex saddex soo may hayn ila sideed iyo toban bay iyadoo saddex bay qaateen halka un ugu dhufa saddex saddexdaynana min shan bay qaateen iyagana hal ugu dhufo waa min shan halkaasina sow sideed iyo toban maaha sideed iyo toban iyo maxaynu haysanay boqol iyo sideed maxay markaa isku noqotay waxaynaan u geynin sideed iyo tobankii hore aynaan masalada ugeynin sideed iyo tobankii horena uge masalada hore waxay ahayd saddex meelood oo min lix iyo soddona soo inoomay noqon boqol iyo sideed sideed iyo tobankii zawjadu ay qaadatayna uge boqol iyo afar iyo labaatan bay halkaa horehayd soo maaha sideed iyo haddaba waxaad ugeysan tobankan boqol iyo afar iyo afartan soo maaha may u fiirsada sideed iyo toban bay masalada labaad inoo noqotay sideed iyo labaatan soo maa sideed iyo toban soo maaha saddex meelood oo min shan soo shan iyo toban maaha saddexda ummadana ugee soo sideed iyo toban maaha waxaad ugeysaa markaa intii horena imse ahayd lix meelood oo saddex meelood oo min lix iyo soddon ah boqol iyo sideed bay noqotay soo maaha sideed iyo tobanna ugee imise isku noqonaysaa dhammaantii marka la isu geeyo boqol iyo afar iyo afartankii ba isku noqonaysaa hadda macallimiintu hadday doonaan isugu geeyaan qaris boqol iyo afar iyo afartankii baa soo baxaya lix iyo boqol iyo lix iyo labaatan bay masalada hore noqonaysaa sideed iyo toban un ugeey boqol iyo afar iyo afartan yacni saasay ku noqonaysaa waxaan u malayn in laysi yeer fahmay oo sidii la sheegay iyadoo welin ahayn la fahmay uma man low shay-un qofku uga sugnaaday min aluulaa akada ugu qaadaan madruuban isagoo loogu dhuftay fii ma duriba fiha wixii lagu dhuftay waman low shayun min athaaniyati talabaad ciddii wax kula haysaan akhada wuxuu qaadaan madruuban iyadoo loogu dhuftay fii nasiibi thaani kalabaad nasiibkiisa min aluulaa uu ka qaatay ow fii wasqihi in kaana bayna mas'alatihi wa nasiibi wafqun hadduu yahay wallahu aclam
kitaabu lwasaaya dardaaryaalkii ayuu kitaab yahay markaa dardaaranimadu waxa ay la wadaagtaa dhaxalka aynu ka soo baxnay xagga ku-xidhanka wixii geerida ka dambeeya oobay dhaxalkuna dee markuu qofku geeriyoodo ayuunbaa dhaxalku yimaadaa dardaaranka lafdiisuna marka uu geeriyoodo dabadeed unbaa la bixiyaa ka labadoodiba markay mowdkii ku tacalluqeen ayaa dabeedna munaasib ay noqotay in labadoodii la xidhiidhiyo inkastoo yidhaahdaan waxa wanaagsan in dardaar wasiyada la horraysiiyo oo dhaxalkana dabeetana la dambaysiiyo maxayla qofku u dardaarmaayo kadib odhisaayo tarikadiisa ayaa la qaybiyaa markaa waa jamcu wasiya wasiya ayaa wasaya markaa lagu jamciyey wasiya luq ahaan waxaa la yidhaha waa gaadhsiin min wasa shaya bikada bimacnaa wasalahu bihi uu la xidhiidhiyey waxaana loogu magacaabay xidhiidhinta qofkan dardaarmaya ayaa khayrkiisii adduunyada ayaa khayrkii aakhiradiisa ayuu la xidhiidhinaya sharci ahaana waxaa la yidhaahdaa marka wasiyo ama dardaaran laga hadlayo waa tabarucun bixaqin mudaafun lima bacda almowt waxa weeye waa xaq buu qofku ku tabarucaya tabarucaas iyo waxa uu ku ilaahay dartii geysanayaana waa mid loo tiiriyey geerida dabadeed ou leeyahay markaan dhinto waxaa qofkaa ha la siiyo waxaa jira markaa iyadana iisaa baa jira ama wisaaya waxay markaa wisaayadu iyadu ay tahay oo halkana laga hadlayaa masalan qofka dhimanaya wuxuu ka tegayaa ubad yaryar iyo dad waalan iyo xoolayaxuu ka tegayaa waxaasu dabeetana qof u dardaarmaya inuu carruurtaa yar kafaalo qaato oo uu hagaajiyo oo u arrinkooda maamulo taasna wisaaya ayaa la yidhaahdaa oo xagga dambe iyana inoogu doontahay baabkalun bay ku jirtaa ka haddaba waxa u asaraa aayadka qur-aanka ee dhaxalka ilaahay intuu sheegayay min bacdi wasiyatin yusii biha yani dhaxalkaasi wuxuu dhaxaa wuxuu dhacayaa intii dardaaran yacni la dardaarmay la bixiyey dabadeed ayaa dhaxalkaas imanaya baa ilaahay xadiid kale oo saxiixayn bukhaari iyo muslim ay wariyeen rasuulku sala allah alay slam wuxu uhi maa xaqu imri'in muslimin qof muslim ah xaqiimaha low shay-un yuusii bih qofkaasoo shay yani muhiim ah oo dardaaran geli kara leh yabiitu laylatayn oo baryaya laba habeen xaqiis maaha ilaa wasiyatu maktuubatun cindahu qofkaasi mar haddii uu waxba haysto dardaaran geli kara xaqiisa ma aha inuu laba habeen baryo ilaa wasiyadiisu inay tahay mid halkaa madaxiisa ku jirta oo qoran mooyaane bimacnaa ma wanaagsana buu leeyahay maxaa yeelay inuu mawt ku soo keliyo ayaa dhici karta islaamka awalkiisii markii islaamnimadan alle uu markaa uu nebi maxamed soo diray waajib ayay hayd in loo dardaarmo waalidka iyo dadka qaraabada ah maalkiisa kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiya haddii waxaa laydinku waajibiyo alla leeyahi midkiin hadday ku soo xaadirta geeridu hadduu ka teego wax maal ah khayrka maal baa looga jeeda wasiya iyo dardaaran ayaa lagu waajibiy waa la nasakhay oo aayaadkii dhaxalka ayaa lagu nasakhay dabeedna in tulud maalka saddex meelood ow saddex ma meel ma saddex meelood ow meel in la dardaarmo inay sunno tahay iyo wixii ka sii yar oo cid dhaxalka ku leh cid aan dhaxalka wax ku lahayn loo dardaarmo ayaa sunnanimo iskaga baaqi noqotayo tulud saddex meelood oo meel iyo wax ka sii yar cid aan dhaxalka wax ku lahayn in loo dardaarmo ayaa sunanimadeedii ku baaqi noqotay walow waxaad haystaaba ha yaraato iyadkooba iska badnaadaan marka arkaan ayuu leeyahay baabu keliyo arkaantiisuna waa afar muusin mid dardaarmaya muusin iyo muusaa lahu ka loo dardaarmayo muusaa bihi shaygan la dardaarmayo iyo siiqa oo dardaaranka ah waa afartaa muusin muusaa lahu muusaa bihi iyo siiqa tasixu waxaa ansaxaysa wasiyatu kulli mukallafin mid kastoo mukallafa wasiyadiisa ayaa ansaxaysa xurin oo xora wain kaana kaafiran gaalba ha ahaadee wakada maxjuurun calayhi maxjuur calayhina waa kulan bisafayn safiihnimo kii tasarufka looga joojiyena waa lami cala madhabi haddaa qabaan wuxuu sheeku leeyahay kii horreeye ee muusinka ah dardaarmihii ayuu inoogu soo horraysiiyey ka wuxuu ihi sheekhu waxaa ansaxaysa dardaaranka qof kastoo mukallafa mukallafna waxaa la yidhahdaa murakab min shay-in ama atakliif waa murakab min shay-in o waa albuluq walcaql ama mukallaf haddii lagu leha waa baariq caaqila waa qof qaangaar oo caqlina leh qofka mukallafka ah ayay dardaarankiisu ansaxaa weliba xor ah ee isla markaa mukhtaarna ahoo doortay sidaa waa lagu ijmaacsan yahay oo culimmadu ijmaac ayay kusoo naqliyeen maxaa yeelay waa shay tabaruc ah oo qofkani hore alla u geysanayo walow kaasi gaalba ha ahaadee gaalba ha ahaadee dardaarankiisu waa ansaxaya wakadaa maxjuurun calayhi bisafahin kii isna looga mamnuucay tasarufkii safihnimo yani wixii si uu daadaadiyo hagaanjin waayey kii tasarufka looga mamnuucay isagana dardaarankiisu waasay calamadhabadaa qabano maxaa yeelay dee waa qof cibaaradiisii ay iska saxiix tahay hagaagsan tahay culamada qaarkoodna sida ibnu cabdilbar oo alxaafid ibnu cabdilbar iyo culamada kale waxay soo naqliyeen ijmac bay arrintaa ku soo naqliyeen laa majnuunin kii waalaa isaga maya wa muqma calayhi kii la miyirdoodayey wa sabiyin iyo sabiyi wa fii qowlin tasixu min sabiyin mumayizin way ka ansaxaysaa walaa raqiiqin addoonna ka ansixi mayso wa qiila waxaa la in cataqa haddii uu xoroogo suma maato dabeedna uu dhinto saxad way ansaxaysaa waxa uu leeyahay sheekhu ixtiraasgii shuruuddaa isagoo halkan inooga tilmaamaya wuxuu yidhi mar haddii aynu nidhi mukallaf qofka baaliqee caaqilkaabay wasiyadiisa iyo dardaarankiisu ansaxa haddaynu nidhi laa majnuunin kii waalaa hadduu wax dardaarmo ma ansaxayo muqda calayhi kii la miyirdooriyey isna dardaarankiisu ma ansaxayo wa sabiyin sabi haddii uu isna yidha waxbaan dardaarmaya ma ansaxayso saddexdaa aan sheegnay midna dardaarankiisu ma ansaxayo maxaa yeelay dee wax cibaara ayaanay lahayn iyo wax qowloo ay leeyihiin oo la ictibaarinayo oo la qaadanayo ayaanay lahayn sidaa daraaddeed baan u ansaxaynin qowl baa isagu wuxuu leeyahay tasixu lwasiyatu min sabiyin mumayizin ee sabigii aan qaangaarka ahayn ase wax kala soocayey ee mumayidkaah wax kala soocayey isaga way ansaxaysaa dardaarankiisi oo hadduu sabigu xoogay uu haysto mumayisna uu yahay oo wax iskaga darsamay aanay jirin dardaarankiisu waa ansaxayaa maxaa yeelay dee wixii haddana mil dardaaranka haddana milkigiisii ka saari maayo shaygii isla markaa geerida dabadeedna dee abaalmarin buu helayaa mar haddii geerida dabadeedna abaalmarin ku helaya iminkana milkigiisi aanu ka baxaynin dee sabiga mumayiskaa dardaarankiisu ha ansaxa bay dhahaan culamadu marka halkaa waxaynu ka fahmaynay isaga sabi qaymumayis ah sabi aan isagu waxba kala garanaynin hadduu idhaha waxbaan dardaarmaya taasi jazman khilaaf la-aanba ma ansaxayso walaa raqiiqin addoonna ma ansaxayso dardaarankiisu ma ansaxayo siduu noocuu doonaba ha ahaada addoommada qaybihan kusoo sheegnay ama qinni kii baraxa tirnahaada ama mudabbar haada kii layidhi markaa ninto xor baatay ama mukaatabaadoo kii layidhi intaa haddaad keento xorbaas ama umuwalad midku doonaba ha ahaado sayidkiisa ha ogolaamayaanu ogolaanayn maxaa yeelay ilaahay dardaaranka wuxuu dhigay meesha laysku dhaxlayo ayuu dardaaranka dhigay dee addoonnaba lama dhaxlo sidaa daraaddeed ayaanay uga ansaxayn qiil baa wuxuu leeyahay mee hadduu dardaarmo intii uu noolaa intii uu waxaan leeyahay addoonka ahaa ayuu dardaarmay dabeedna wuu xoroobay kadib uu dhintay eeg wuxuu dardaarmay isagoo addoona markuu isagoo addoon u dardaarmay buu xoroobay kadib ayuu dhintay saxad way ansaxaysaa bay leeyihiin dardaarankaasi maxay cibaaradiisi hadda saxiixo weeye oo hadda waa lagu dhaqmi karaa mar haddii uu hadda intuu xoroobay uu dabeetana dhintay waa ansaxayaa dardaarankiisa sayxuna wuxuu leeyahay maya oo xilligii wax dardaarmay mar haddii aanu ahayn mid kaamil oo dhammaystiran ma ansaxaysa dardaarankiisu walow marka dambe haba xoroobo oo ha dhinteen saxad wa idaa awsaa markuu u dardaarmo lijihatin caamatin jiha caam ah ayuu u dardaarmay fa shardu shardigu waxa weeye an laa takuuna macsiyatan jihadaas inaanay macsiyo noqonin wadalika misaala ka cimaarati kaniisatin kiniisada camrideed weeye waxa uu leeyahay sheekhu rubnigii koowaad ee muusigaa kii dadarmayo halkaa inooga soo baxay halkana wuxuu inooga gelayaa muusalowgii kii loo dardaarmayey marka waxaa loo dardaarmaya laba qaybood ahoo ama jihay noqotaa ama shaksi bay noqotaa jihadii buu inoo soo horreysiyey markaa wuxuu sheekhu le hadduu jiho caamo ah meeshan u dardaarmay qof iyo laba mahe waa jiho caama shardigu waxa weeye ansixidda dardaarankaa loo eegayaa jihadaasi waa inaanay macsi ahayn jihadaasi waa inaanay macsi ahayn sida kiniisad camilideed oo kale hadduu yidhahdo kiniisadda ha lagu camilo haddii meel khamriga iyo imtixaankaa iyo tubashada iyo beladaasi ka dhacdo u yidhahdo ha lagu hagaajiyo yacani jihadaa uu ku dardaarmay waa inaanay jiha macsiya aanay ahayn sida kiniisadaha iyo meelaha xunxun ee fisqi iyo xumaantu ka dhacdo oo loo dardaarmoo kale weeyey ka cimaarati kiniisada ow lishaksin buu u dardaarmay fa shardu shardigu waxa weeye yutasawara in la suuraysanayo law isaga almilku milki waa in loo suuraysanayo oo fa tasixu way u ansaxdaa lixamli l-ur wa tanfudu waanay fushaa in infasala hadduu soo baxo xayan isagoo noru culimo la ogaado wujuuduhu inuu jiray cindahaa dardaaranka agteeda oo siday ku suurto gelaysaa bian infasala waa inuu ku soo sooco ma uu uurkii kaga soo baxay liduuni sittati ashhur lix bilood wax ka yar fa in infasala haddii uu ku soo soocmo lisittati ashhurin iyo fa agsara wax ka badan والمرأة هوينة فراش زوج من أي فراش تعالى حيث في سعيتين أو سيد أما سيد لم يستحق من مضنيه فإن لم تكن فراشا هدانا يا حي أو وانفض مركي جهة عام الله دردار بي أيها الحي لو شاكر وعو شيخ يريد أو لشخص أو أوصال شخص مثل شخص معين أيوه دردار culimaalkayga iyo waxa noocaasa iyo hantida intaa leeg waxaan u dardaarmay qofka hebel la yidhaahdo qof mucayan waxay u dardaarmay shardiga loo eegayaa waxa weeye fa shardu horta waa inaan macsii jirin macsi iyo xumaani waa inaan shaksiga lafdiisa looga qasdinaynine qof hagaagsan waa inuu yaho meel hagaagsan marinayo wixii isla markaa waa in milki la suraysan karaayo qof wax milkii kale waa inuu yahay milki waa in loo suuraysan karaayo wax milkii karaa waa inuu yahay yani markaaya u dhinto waa in wax milkii karaa walow weligiisuba ha u caqdiye macnaha waxa dhihin qof dhintay iyo ayaanay ansaxaynin marka waa inay milki loo suura ay tasawara milki waa in loo suuraysan karaa mar haddii aynu sidaa nidhi fatasixu lixamlin dardaarankii wuu ansaxaa uur ruux dumari uur ay sido wuu ansaxaa hadduu yidhaahdo shaygaa neefkaa xoolaha waxaan u dardaarmay ama shaygaa waxaan u dardaarmay uurka gabadhaasi ilmahay uurka ku sida gabadhaasi uurkaa way u ansaxaysaa dardaarankii waanay fulaysaayo waa la siinayaa dardaarankii iyo shaygii u dardaarmay uurkii waa la siinayaa waase goorma in yufasala xayan waa haddii uu uurkii kay soo dhacu ka soo baxo isagoo nool isagoo nool haddii ay gabadhi dhasho oo uu ka soo baxo wuu yeelanaya wixii loo dardaarmay haddii laakiin isagoo mayda uu ka soo dhaco gabadhii walow wax yeelo loo geystayba ha ku yimaadee waxba ma yeelanayo sidaan u dhexlayninba in infasal waa tanfud waanay fulaysaayo waa la siinayaa in infasala xayan hadduu isagoo nool soo dhaco wa culima wujuuduhu cindahaa isla markaa la og yahayna inuu jiray cindahaa cinda alwasiya markii la dardaarmayna inuu jiray marka la og yahay weyi marka uu nololna ku soo dhasho isla markaa xilligii la dardaarmayana uurka ku jiray oo haddaba taas dee lagu suuraynayaa bi an infasala liduuni sittati ashhur lix bilood wax ka yar ayuu ku dhashay oo markii uu dardaarankii laga soo tiriyey ayaa afar bilood ama shan bilood buu ku dhashay maxaa yeelay muddatulxamli inta ugu yar waa lix bilood haddii markaa lix bilood markii dardaaranka uu dardaarmay laga soo bilaabo lix bilood wax ka yar uu ilmahaasi ku dhasho dardaarankii wuu yeelanayaa leanna waxaa la ogaanayaa markaa inuu xilligaa caloosha ku jiray bacdaaba lixdii bilood oo uurka ugu yaray in ka yar uu ku dhashay inuu caloosha ku jiray baa markaa la xaqiisanaya hadda wuxu uhi fain infasala lisittati ashhur fa aktar lix bilood wax ka badan ayuu ilmihii ku soo dhashay walmaratu firaashu zawjin aw sayidin haweenaydan caloosha wax ku sidaynaa dee nin baa qaba oo ifraashu tala nin baa qabay xaaska ama sayid addoon bay haydo sayid baa dee iyadana firaashay u tahay lam yastaxiq ma mudanayo uurkaas markaa ma mudanayo waxaa loo dardaarmay maxaa yeelay dardaaranka dabadeed inuu yimi ayaa dhici karta dardaaranka dabadeed siddeed bilood iyo sagaal bilood iyo toban bilood iyo ayaaba ku dhashay markii dardaarankii laga jiro ama samad iyo shan bilood markii laga joogay gabadhina xaas bay ahayd oo nin bay ama sayid baa dee addoon bay haydoo ay la joogtay marka hadday sidaa tahay ma mudanayo kaa uurkaasi waxaa loo dardaarmay ma mudanayo wain lam takun haddaba gabadhii firaash may ahaanin zawj firaash umay ahayn iyo sayid toona wanfasala liaktara min arbaci siniin afar sano wax ka badan ayaanu ilmihii ku soo baxay afar sano wax ka badan ayaanu ilmihii ku soo baxay shan sano markii la joogay ayaa u dhashay firaashna malay ahayn fakadalika sidaas le weeyaanoo xamligii ma mudanaya marka wixii loo dardaarmay maxaa yeele xilligaa dardaarankiisina ma joogin baa la leeyahay aw liduunihi yani duuna alaktar ila waxaa afar sano iyo wax ka badan inta agtarka afartaas sanoodo wax ka hooseeya ayuu ku dhashay afartaas sano wax ka hooseeya saddex sano ku dhashay iyo wax ka sii yar frashna gabadhi ma aha oo zawjigiisa iyo toole frash ma aha istaxaqa wuu mudanayaa fil adhari haddaan qabanno wuu mudanayaa xamligii wuu mudanayaa marka wixii loo dardaarmay sidii nasabkiisuba ugu sugmayey maxaa yeelay inta ilmo uurka ku jirana afar sano ugu badan marka hadduu saddex sano ku dhashay ruuxina aanay fresh aanay ahayn iyadana wuu mudanayaa fil adhari haddaan qabanno wain awsaa hadduu u dardaarmo licabdin addoon ayuu u dardaarmo fastamara waxaa dabeedna sii jiray riquhu addoonnimadiisii falwasiyatu dardaaranku bisayidihi sayidkiisa ayuu sugnaaday fain cataqa haddii uu xoroobo qabla mawtil muusii kii dardaarmay dhimashadiisa ka hor buu xoroobay falahu isaga ayuu u sugnaaday waxau leeyahay sheekhu hadduu u dardaarmo ninbaa wuxuu dardaarmay xoola ayuu addoon u dardaarmay addoonkaasi baa lagu yidhi mukaatab iyo mudacad midnaba maaha addoonkaasi mid mukaatab oo la kitaabeeyey iyo mid mudacadoo barxorana maaha fastamara riquhu addoonnimadiisina waa iska sii jirtay oo sidiiba addoon ahaa ilaa intuu ka dhimanayey kii dardaarmay oo way dardaaranaanla dee markaa uu dhinto ayuunbaa ayuunbaa la soo doontaa falwasiyatu bisayidihi dardaarankaa sayidkiisii ayuunbaa leh macnaha sidaas ayuunbaa lagu xambaarayaa markuu addoonkiina aqbalo kii dardaarmayna uu dhinto inay markaa sayidka ay u dhacaysay dardaarankaas ayuunbaa lagu xambaarayaa falwasiyatu bisayidihi sayidkiisa ayay u dhacaysaa arrinkaasaa lagu xambaaraya macnaa say u ansaxdo oo addoonkeena wuu aqbalaya sayidkiina way u dhacaysaa way fain cataqa buu yihi haddaba hadduu xoroobo addoonkii qabla mawtil muusii kii dardaarmay dhimashadiisa ka hor buu xoroobay falahu wuu leeyahay markaa dardaarankii shaygii loo dardaarmo wuu yeelanayaa maxaa yeelay dee dardaaranku waa wax la ismilkisiinaya geerida dabadeed xilligii uu geeriyooday ee geerida dabadeedna addoonkii wax loo dardaarmay waa kan xor noqday mar haddii uu xor noqday wuu mudanayaa shaygii falahu isaga ayuu usugnaaday wa in cataqa haddii uu xoroobo bacda mawtihi intuu geeriyooday kii dardaarmay kadib ayuu xoroobay uma qabila markaasuu aqbalay dardaarankiina buniya waxaa hadalkan lagu dhisayaa calaa ana alwasiyata dardaaranka bima maxibatun laku lagu milkiyaa halkaas ayay ku dhisan tahay waxau leeyahay sheekhu masalan ninba addoon ayuu wuxuu dardaarmay addoonkii iska addoon buu sii ahaa shaygaa loo dardaarmayna muu aqbalin addoonna wuu iska sii ahaa ninkii dardaarmay ayaa dhintay markuu ninkii dardaarmay dhintay ayuu xoroobay kii addoonkaa wax loo dardaarmayna wasiyadiina markaas u aqbalay wasiyadiiyo dardaarankiina markaas u aqbalay oo xornimadii iyo aqbalaadiba bacda mawti lmuusi kii dardaarmay dabadii bay dhaceen labadiiba hadalka masaladaasi wuxuu daba taagan yahay buu yidhi wasiyada maxaa lagu milkiyaa wasiyada maxaa lagu milkiyaa ayaa xukunka masaladaasi dul taagan yahay daba socdaa buniya hadalkaa waxaa lagu dhisayaa masaladka hadalkeeda calaamada wasiyata bima kunra wasiyada maxaa lagu milkiyaa markaa saddexa qowl ayay yidhaahdeen waxay yidhahdeen waxaa lagu milkiya mawt iyo qubuul wada jira inuu qofkina dhinto qofkii loo dardaarmayna aqbalo qaar bay idhi mee geerida keliya ayaa lagu muujiyaa qaarna waxay dhahaen qabuulka keliya aqbalidda ayaa lagu muujiyaa saddexdaa qowl baa masalada markaa ku jira daba haddii aynu nidhaahno qowlka adharkii waxa weeye waxaa lagu milkiyaa dardaaranka geerida oo markuu aqbalo qofku mar haddii qubuul iyo mawt laysla helo qofba uu ku dardaarmay qof qofkii loo dardaarmay markuu aqbalo kii dardaarmayna dhinto wasiyadii qofku wuu milkiyey markaa haddii aynu sidaan idhaahno ama aynu idhaahno maye geeridin baa lagu milkiyaya qofkii shaygii loo dardaarmay dushaasunbu ka eegan marna markuu qurbaxaaday milkigiisa soo gelaysa haddii aynu sidaan idhaahno labadaa qowlba waxa yeelanaya shaygaa la dardaarmay musaabihigaa waxa yeelanaya ka muctiqee u xoreeya ama sayidka ayaa yeelanaya maxaa yeelay mawd iyo shar qubuul dee intaa wixii ka horreeyey dee addoon buu ahaa markaa geeridan dee wixii ka horreeyey addoon buu ahaa markaa geerida ayaa aqbalaaddaa wada jira haddaynu lahna ayaa l ayaa lagu milkiyaa sayidkaa taa yeelanaya haddii la idhaha mawdka oo keliyana sayidkaa yeelanaya haddii laakiin aan idhahna qabuulka oo keli ah aqbalidda oo keli ah dardaaranka lagu milkiyaana haddaynu dhahno waxa yeelanaya addoonka kaa catiiqa ahee la xoreeyey ama addoonka ah waa in cataqa hadduu xoroogo addoonkii wax loo dardaarmay bacda mawtihi intuu geeriyooday dabadeed kii wax dardaarmay uma qabila markaasuu aqbalay addoonkii buniya hadalka masaladan waxaa lagu dhisayaa calaa ana alwasiyata bimadmuum lak wasiyada wixii lagu milkinayey ayaa lagu dhisayaa waa in awsaa haddii uu dardaarmo lidaabati daab uu dara neef xoora wa qasada waxaanu ula qasiyey tamliikaha inuu milkisiiyo ow ama adlaqa wuu idlaaqay fa baatilatu dardaarkaasi baatil bay noqon wa in qaala hadduu idhaa liyusrafa si loogula fiihi calfiha carafkeedana falmanquulu sida la soo naqliya sixatuhaa inay ansaxaysa weeye waxau leeyahay sheekhu hadduu u dardaarmo hadduu u dardaarmo buu ihi lidaabatin daaba ayuu u dardaarmay wuxu uhi shaygaa waxaan u dardaarmay neefkaa geela ama dabeerkaasaan u dardaarmay waa qasida tamliikaha waxaan uga qastiyey inuu neefkaasi yeesho shaygan u dardaarmayo aw adlaqa ama waxbaba ulama jeeda neefkaasaan ula dardaarmay ulagu iska idlaaqay hadalka fa baatilatun dardaarankaasi baatil buu noqonaya maxaa yeelay dee lafdigan haddii la idlaaqo milkisiin ayuu u dhacaa daabaduna dee waxba ma milkido daabaduna waxba ma milkido ee iyada ayaa la milkiyaa sidaa daraaddeed bay baatil u noqonaysaa haddii uuse yidhaahdo liyusrafa fii calfiha waa dareerka kaasi ku dhaansada wuu dhibayo midhba ma siiye e shaygaasaan u dardaarmay in bal wax loo yarsiisiyo geedayo loo soo siiyo ayuu ihi liyusrafa fii calfiha waxay cunaysa in si loogu iilo daraaddeed falmanquulu sida lasoo roday ee laga soo guuriyey yacni culimmada sixatuhaa inay ansaxayso weeye maxaa yeele calafkeedan dee neefkan hore calafkiisu wuxuu saaran yahay kale markaa kaas ayuu ay ka loo qasinayaa isagoo dee u dardaarmo ila ninkaasi guriga ha ku hagaajisto oo kale ayuunbay ka dhigantahay wa tasixu waanay ansaxaysaa licimaarati masjidi masaajid camiridii dardaaranka waa ansaxa kadayn adlaqa hadduu ilaaqana waa kulanay fil asix haddaan qabno wa tuxmalu waxaana lagu xambaaraya calaa cimaaratihi wa masaajicihi iyo masaalixdiisa waxau sheekhu leeyahay dardaarankii wuxuu ansaxaa masaajid camiridii hadduu idhaha waxaan u dardaarmay maalkayga ama shayga noocaasa ama guriga masaajidkaasaan u dardaarmay waa ansaxaa markaa masaajidkaasi ama inshahaad ama tarmiim ha ahaado ama midii maka la bilaabayo o la kicinayo haado ama ma mid la yar kabkabayo oo la hagaajinayo o la tarmiiminayo haado maderisadana waxa waxaa la mida masaajidkana maderisadii iyo meelaha dadka fuqaradii ay uhoydaan in loo dhisay iyo dee waxaa masaalixda caamka ahe dadku ay wada dheersanayaan iyo xaasoo dhan baa lamid a markaa licimaarati masaajidi camiridii ayaan u dardaarmay wakada in adlaqa hadduu wasiyada iyo dardaaranka idlaaqo uu yidhaahdo masaajidka haddaan u dardaaran ee canmiridiisa aan odhanin ee uu yidhahdo masaajidkaas aan u dardaarmayn waa ansaxaya wa tuxmalu calaa cimaaratihi wa masaalixi waxaana lagu xambaarayaa uun masaajidkaasaan u dardaarno oo waa sidee masaajidka dembigii u qaadanayaa haddii la yidhaahdo macnaha waxay noqonaysaa un in lagu hagaajiyo oo danihiisa iyo masaalixdiisa lagaga shaqeeyo ayuunbaa lagu xambaaraya maxaa yeelay dee curfiga ayaa sidaa keenaya marka qowlka asaxa wuxuu leeyahay isaga ka soo horjeeda muqaabil asaxu taanigaas wuxuu leeyahy waa burayaayo maxaa yeelay dee waxba ma milkiyo daabadii oo kale ayuu la mid yahay wakada in adlaqa fil asaxida khilaafkuna wakadadaas unbuu yaallay haddii gorolo waxa layahay khilaaf minhaajkadaa ma gudbo oo haddii masaa'il badani soo socdeen wakada waxaa la mida taha fil asaxibu hadiyo fil adhari buu lehay marka intaa kadaada ku taallo ee uu kuli masaa'ilkaa horey la mid tunbo haddii gorole khilaafku ku egyahay ee uma gudbayo wa tasixu licimaarati masiin fil asaxi oo in masaa'il camiridii ay wasiya ku ansaxaysa khilaaf ku jiro maahay halkan dambe weeye walidimiyin dimina waa inu ansaxdaa wakadaa xarbiyun xarbina waa kula mid wa murtadun iyo kiirdo ay fila saxixa kan noqono wa qaatilun isna kii wax dilayna waa la mid fila dhari wuxuu sheekhu leeyahay dardaaranku dimigii waa u bannaan yahay oo waa u ansaxaya dimiguna waxa weeye waa gaalada inaga dhex shaqaysatee inagu dhex jirtaa dee wuxuu milkin karo ee milkintiisu ay u bannaan tahay ile kitaab qur-aanah iyo wax dee dadka muslimiinta ahay masida dee hubka iyo waxyaalahaas mooyaane wixii ay milkintiisu u bannaanayd in loo dardaarmaa waa iska bannaantay maxaa yeele waa lagu sadaqadaysan karayayba maxaa yeele deerka soogayabada sadaqa ayaa laga helayaa ka misxafki iyo addoon muslim iyo kuwaas ayaan loo dardaarmi karin maakaynu ballanta dhigana iyo kaa ammaankaynu ugu soo yargalay iyo ma ayana waa dimiguna waa kaaynu cashuurta ka qaadanay inala degan imka iyagaa waa muslimiinta cashuureen iba macduurta wakadaa xarbiyin gaalkii xarbiga ahaana waa kula mid mid aynu markaa isaga lafdiisa dagaal naga dhexeeyo ama daarteena haku sugnaado ama meelooda haku sugnaado in wax loo dardaarmaana way iska bannaan tahay oo haddii dee muslimiinta iyo gaaladii oo dagaalamaya mid dee qof islaama ay meel un iskaga xidhay inuu xaggaa ka soo jeedaa waa loo dardaarmi karaa laakiin isna waa wuxuu milkii kale waa inay tahay seeftii iyo ayaan loo ogolayn dee misxafkii macnaa hubkii iyo waxaas wa murtadi wakada murtadi murtadna isna waa koola mid oo isna wasiyadii waa u ansaxaysayo haddii mid baasoo inkaala qabo meelaha diinta ka baxo meelaha duur wareega iyo dhibaataysa hadduu wax isaga dardaarmona way iska ansaxaysaa sida seex haddaan qabanno dee sidii haddii wax loo hadiyeeyey haddii wax lagu sadaqadaystaba ay isaga bannaanayd ayuubay dardaarankiina la mid noqonayaa markaa fil asaxidu kadaadan unbay ku xidhantahay dimigii hore khilaaf kuma jiro marka wuxuu leeyahi muqaabilu asaxu maya oo ansix maysa dardaaran oo ku dhabaha laga jaraa la yidhi dee maxaa waxu dardaarankooda labadaba waxaynu ku amranay xarbi iyo murtadba inaynu hubka u qaadanno inu qudha ka jarnee macabu wuxuu dardaarankiisana keenay macnaba male buu leeyahi dardaarankaa loo dardaarmayaa ma ansaxayo isoo qowlkaasi leeyahi sida iyada wax lagu waqfay oo kale oo waqafkii bay la mid kan hore wuxuu leeyahi maya waqafka dee dawaan baa looga jeedaaye laakiin wasiyadu ayadu sidaa way khilaafsan tahay buu leeyahi waliwaarihin mid dhaxalka wax kulana waa loo dardaarmi karaa fil adhari haddaan qabanno in ajaaza hadday baneeyaan baaqil warasad dadka dhaxlaya intooda baaqiga walaa cibrata wax cibra'ana male biraddihim celintooda iyo ijaazatihim banayntooda fii xayaatilmuusi ka dardaarmayo inta uu nool yahay walcibratuna fii kownihi la fiilay waarisan u yahay biyowmi lmowti maalinta geerida ayay ahaatay wuxuu sheekhu leeyahay waxaa kaloo bannaan kadamuse waa qaatilin fil adhari ki qaatilka ah ee isna qofka dilay qofka kii dilay wuu u daraarmi karaa buu leeyahay qofku kii dilay uu u dardaarmi karaa oo sidee bay ku suurto gelaysaa waxay ku suurto gelaysaa masalan qof baa qof dhaawacaya kii dhaawacna ayaa dabeedna kii dhaawacay wuxuu dardaarmaya markaasuu dhimanaya kii la dhaawacay koogay waa wasiya dardaaran oo qaatilkiisii kii dilay uu dardaarmay waa sacaysaa bilaadare haddaan qabano maxaa yeelay dee waa milkisiin wax la ismilkisiinay caqdi la isku milkisiinay hiladii bay la midta dhaxalkana way khilaafsan taanigana wuxuu leeyahay maya lama ogolo waa maal geeri lagu mudanayo dhaxalkii bay la mid tahay mar haddii dhaxalkiisiiba loo diiday ma banaano dardaarankaana ma yeelanayo taasi waa k waa filadhari waa qaat wa qaatil wakada qaatiluna kuma filadhareedan waxaa kaloo wasiyadu u ansaxdaa buri liwaarisin mid dhaxalka wax ku leh dadkii dhaxalka wax ku lahaa odaygii markuu sii geeriyoonayo inuu yidhaahda inanka ama islaantahay oo islaantahay miweynada waxooygaasaan u dardaarmay way iska banaan tahay waliwaarisi mid dhaxalka wax ku leh filad hale haddaan qabano in ajaaza baaqi lwarasa waase goorma ayay u ansaxaysaa waa hadday banneeyaan oy ogolaadaan inta kale soo hadhay inta kale soo hadhay hadday ogolaadaan weeye hadduu qof dhaxalka wax ku leh qofkii uu ku dardaarmo idhahda intaa hebel waan u dardaarmay ha la siiyo kuwii kalun baa la weydiin noolodhan waana abihiin ama kii aad dhexlayseen qofka waxaasuu gaar ugu dardaarmay ma ogoshiin hadday idhaahdaan haa waanu ogol lahay waa la siin hadday diidaanna ma soconayo dhaxalkun baa la isku darayo qof waliba dhaxalkiisa ayuu nasiibkiiska qaadanaya welibana dee dadkaasi waa inay yihiin dadka dee mudaqutasarufka ah ee qaangaarka ah ee caqli gale maxaa yeele xadiid ayaa dahabi uu warinayo dahabine uu isnaadkiisa ku tilmaamay inuu iska wanaagsan yahay wuxu uhi laa wasiyata liwaarihi ilaa an tujiiza alwarasa qof dhaxalka wax kule dardaaran uma sugnaanin dardaaran uma sugnaanin qof dhaxalka wax kule ilaa inay dadka kale ee dhaxalka wax kule baneeyaan mooyaane qowlka labaad ee adarka goorjeeda khilaafkaa masalada ku jiro wuxuu leeyahay baatil bay noqonaysaa walow xataa hadday ogolaadaan waa wuxuu sharci darra ku qaatay qofkaas bacdababa qofkii uu dhaxalkii wax ku leeyahay qowlkaas wuxuu leeyahy waxba lama dardaarmi karo maxaa yeele xadiidkaasu se uu sii adkaynayaayo asxaabu sunan ay warinayaan in allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaaris ilaahay qof kastoo xaqle xaqiisii wuu siiyey qof dhaxalka wax ku lehi dardaaran uma sugnaanin mar hadduu dhaxalkii wax ku leeyahay marka waliwaarisin filad hay way u ansaxday inay jaza baaqi warasa hadday baneeyaan intooda kala soo haray haddaba waa goorma goortan la leeyahay ama ogolaada ama ha ogolaanin ee la leeyahay way ogolaadeen oo qofku waa qaadanaya ama may ogolaanin oo waa laga celinaya waa goorma walaa cibrata biraddihim waijaazatihim fi xayaati lmuusi qofka wax dardaarmay intuu nool yahay waanu ogollay qofka waxa loo dardaarmay iyo ma ogolin midnaba la ictaarin maayo marka uu geeriyoodo ayuunbaa la weydiinayaa markaa masalan intuu noolaa isla maalintii markuu hadlayeyba hadduu masalan qof radiyey qof baa yidhi waxba ka socon maayaan isagoo nool baa markuu dardaarmay markuu geeriyoodo kadib wuu banayn karaa oo fasixi karaa sidaa cagsigeed haddii masalan uu qofku banneeyo isagoo nool markuu geeriyoodo kadib wuu celin karaa wuxu odhan karaa ma ogolin maxaa yeelay dee waxaa dhici karta inuu markaa iskaba bogsado markaa xilligaas ayuunbaa ijaazada iyo celintaba markuu dhinto ayuunbaa la fiirinaya waalcibratu fii kownihi waarisan biyowmi lmowt haddaba mar waa inuu qof dhaxalka wax kuladan aynu leenahay dhaxalka waa inuu wax ku leeyahaydanna goormaa la fiirinaya waxa weeye waa biyowmi lmowt marka dhimashada weeye xilligaa uu dhintay waa inuu waaris yahay xilligaa uu dhintay waa inuu waaris yahay ama hayra waaris uu yahay midaan dhexlayn oo mid dhaxalka wax ku leh misaal ahaan oo kale wuxuu u dardaarmay walaalkiibuu wuxu dardaarmay dabeedna ilmaa u dhashay inta aanu dhimanin waa ansaxaysaa dardaarankaasi waa u ansaxayaa maxaa yeelay dee xilligaa hore ee masalan wax loo dardaarmayay waaris buu ahaa laakiin hadda oo inan dhashay walaalkii maxjuub buu noqday maxjuub buu noqday oo dardaarank waaris maaha markaa marka xilligaa dhimashada ayuunbaa la fiirinayaa sidaa cagsigeed hadduu walaalkii u dardaarmo isagoo inan leh dabeetana uu dhinto inankii intaanu kii wax dardaarmayeyba dhimanin ayuu inankii dhintay mar dambuu kii wax dardaarmayna dhintay wasiya liwaaris bay noqonaysa leannu dhaxalkiibuu iminka wax ku leeyahay dhaxalkiibuu wax ku leeyahay xilligaana yani waxba kuma lahayn marka walcibratu fii kownihi waarisan aw kayra waarisin biyowmi lmowt waa xilligaa dhimashadooda waalwasiyatu dardaaran likulli waarisin biqadri xisatii u dardaarmaa laqun weeye wa bicaynin cayn hadduu dardaarmo hiya iyadu qadru xisatiina saxiixatun weye wa taftaqir waxay u baahan ila lijaazati fi lasaxi bannayn bay u baahanaysaa ninkani wuxuu iska ahaa wadaadda la galeen buu iska ahaayo qof waliba wuxuu leeyahay dhegtu iskaga sii haysta dabeetana masalan kaba soo qaad wuxuu lahaa islaan iyo inan iyo inan buu lahaa dee wixii yaraay uu ka tegeyba wuxuu hi islaantuna waxay leedahay sideed meelood oo meel inankuna inta soo hadha laba meeloodo inantuna meel bay leedahay saasaan dardaarmay iga qora buud waana intay kala helayeen u dhaxal ahaan waa iska laqwi taasi waalwasiyatu likulli waarisin biqadri xisatihi hadduu u dardaarmo qof waliba intuu lahaa laqwi weeyaan hadalkaasi hadana waxba ka soo qaad lahayn weeye maxaa yeelay dee dardaaran la-aanba wuu mudanayey masalan laakiin taa waxaa khilaafsan taa waxaa khilaafsan hadduu mid ka mid a intuu helayey uu dardaarmo masalan kaba soo qaad saddex inan buu lahaa saddexda inan sa si siman umay qaybsanayn dhexalkiisa saddex gurigoo isku qiimaana wuu lahaa mid ka mid a ayuu dabeedna u dardaarmay guri ka mid inu gurigaasaan u dardaarmo maxay markaa noqonaysaa waxay noqonaysaa waa wasiya liwaris oo labada kaluun baa la weydiin markuu geeriyoodo waxaa la odhan waar walaalkiinaa hebel gurigaasuu u dardaarmay waana intuu dhaxal ahaan heli lahaaye ma ogoshin mise ma ogolin hadday dhan waanu ogollay kaa halkaa udhigi weeye labadanna inoo qaybiya labadan soo hadhayna waa la qaybsanoo waa dhaxalkii kaa kalena kanuu gaar ugu sii baxayaa marka walwasiyatu likulli waarisin biqadri xisati laqwun markay laakiin libacdi warasa tahay ayada waa khilaafsan wa bicaynin hiya qadru xisatihi saxiixatun waari shay caynahoo muuqda oo qadarkii intuu qaadanayay la eg taasi waa iska saxiix taasi waa iska saxiix masalan laba inan buu lahaa isla markaa guri iyo gaadhi isku qiimaana wuu lahaa suhi hebella waxaan siiyey gaadhiga hebella waxaan siiyey daarta ayaanu dardaarmay hebella gaadhiga hebella daarta hortu taasi dhinac waa ka saxiix buu yidhi laakiin taftaqiru ila alijaaza waxay u baahan tahay laakiin inay ogolaadaan inay ogolaadaan ayay u baahan tahay fil asax haddaan qabano maxaa yeelay dee ujeeddooyinkiiba isku khilaafayo waxaa laga yaabaa gaadhigan iyo gurigan inaan isku manaafic ahayn oo mar gaadhigu wax roon yahay oo mar gurigu intifaac roon yahay oo ayaa laga yaabaa sidaa daraaddeed ijaaza ayay u baahan tahay aanigu wuxuu leeya saxa ka horjeedaa maya waxba uma baahna xuquuqdoodii shaygaa laga tegey shaygaa tarikada qiimaheeda ayay hayde caynteeda may hayn mar hadduu qof waliba qiimihii qiimihii uu helo qiimihii uu helo waa soconaya wallahu a nasiibku meydku masaladii hore ka qaatay muwaafaqatun baa ka dhaxaysa duriba wafqu mas'alatii masaladiisu halka ka waafaqday nasiibkiisa uu masalada hore ka qaataa fii masalati lawali lagu dhufan oo waa halkaynu nidhi markaa lixdeeda lixdooda oo masaladeeda ah wafdigeeda oo nisbay ka waafaqdeen saddexa ayaad masaladii hore ku dhufan waa halka ah wa ilaa haddii kale oo aanay waafaqine tabaayun dhaco kulluhaa dhammaanteed masalada labaad oo siddeed iyo tobankii ah ayaad fiihaa masaladii hore oo sideediyo ku dhufan famaa balaga wuxuu gaadho darbigaasi ayay saxataa laba